annagu maalan hirshabelle haddaan nahay xuduudan ku naallaa yani aadaan usoo dhawaynaynaa in muxuu ahay la furo kastamka feerfeer in meeshaasu ay noqoto meel laga ganacsado oo hadda intii xero military ay mataqaana ku ooli lahayd in kastam ku yaal immigration ku yaal maalintii boqol baabuur gudubto boqol baabuur kale soo gudubto dadku isdhex maro qofkii mustaxiil kasoo kasoo tago beledweyne yimaado goday iyo beledweyne jidka loo sameeyo dekadda cadalo la dhiso halkaas tareen ka baxo kontaynarada feerfeer la geeyo halkaa etoobiya looga sii daabulo yani intaas shaqo laga helo mustaqbal wanaagsan laga helo runtii haddii laga miro dhaliyo waa cusub oo u baryey ayaanu arkaa inay tahay geeska africa annagu waxaan aaminsannahay kuna kuna kuna howlgelaynaa afartaas dekadood ee dekadda ugu horeysa inay tahay dekadda cadale oo hirshabeelle ee laga dhisaayo waxaa noo qorshaysan oon annagu feasibility stadigeedii ka samaynay in dekadaas ay noqoto logistic mataqaanaa center logistic ama logistic hub inay dekad noqoto in halkaas khad internetu ka soo dego internetkaas halkaas laga qaado halkaas muxuu hirshabeellena laga siiyo etoobiyana loo sii suuq geeyo waxaan rajaynaynaa meeshaas in jid laga bixiyo jid tareen in laga bixiyo in container terminal weyn oo mataqaanaa dekad qalalana in feerfeer laga dhiso in muxuu ahay korontada etoobiya oo aada raqiis u ah aan soo iibsano oon hirshabeelle muxuu ahay hadda korontada waxaan gadnaa dollar shirkadaha inaan ka sii iibino intaan anagu maamul ahaan aan korontadaa soo iibsano shirkadahu distributionka ay sameeyaan runtii annaga hirshabeelle ahaan gaar ahaan waxaan meeshaas ka aragnaa dana waaweyn rajo weyn wanaag weyn horumar weyn oo soomaalida dhinaca soomaaliya degan iyo soomaalida dhinaca xuduudda dhinaceeda kala deganba